بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsigii konton iyo sideedaad kitaabka atadhiib fi adilati matni اlgaayati wاtaqriib faslun waynu ku soo jirnay kitaabka qeybtiisa oo alaqdiya washahaadaat kitaabu alaqdiya washahaadaat marka waxaa jira qof la yidhaahdo qaasim waa qofka dadka wax u qaybinaya fasalkaani kaasuu ka hadlaya waya faslun haadaa fasilun wayaftaqiru lqaasimu midka wax qaybinaya wuxuu u baahanayaa ilaa sabcati sharaa'ida toddoba shardi ilaa qaasimku waxa weeyaan qaadigaa magacaabaya wuxuu leeyahay dad wax ka dhexeeyeen alaab mushtarag ah wax mushtaraga dadkay ka dhexeeyeen buu leeyahay waxaan kuu magacaabay inaad u qaybiso kaas marka qaasimka noqonaya oo qof kasta nasiibkiisii soocaya qaasim baa la dhahaa toddoba shardi buu u baahanya alislaamu islaamnimo kow walbuluuqu buluuq iyo qaangaarnimo labo walxuriyatu xornimo saddex iyo wاdukuuratu labnimo iyo wاlcadaalatu cadaalad iyo wlxisaabu xisaabta inuu yaqaan dadba wax u qaybinaya se wax u qaybinaya aduusan xisaabta aqoon xisaabta waa inuu yaqaan intaas baa laga maarmaana marka shuruudda hore oo lixda ah qofka qaasimka ah wilaayow ku leeyahay cidda wax u qaybinayo lanna hadhow markuu wax qaybiyo qismadiisu mulsamay noqonaysaa laga maarmaan in la raaco wey shuruuddaa qofkaan laga helinna ahlu wilaaye maaha xisaabta iyo dhudhuminta iyo mitiraadka iyo waxa inuu yaqaan shayga la qaybinayo hadduu waxaa u baahan yahay waa qalabkii qaybinta aaladii wey sharciguba waxa weeyaan axkaamu sharci in la yaqaan waa aalatulqadaa qadaha iyo xukunka aaladiisa taasna waa sidaas oo kale oo waa aalat اlqismati baa la yihahda inuu xisaabta iyo arrimaha yaqaan fain taraadaa asharikaani fain taraada asharikaani labadii shariig hadday ku raali noqdaan biman qof yaqsimu u qaybiya beynamaa dhexdooda qaadigu qofuu soo magacaabay mamaa iyagii baa labadan qof in wax loo qeybiye rabtay ama dadkan in wax loo qeybiye rabay dhexdoodii iyagaa qof iskala raali noqday dheheen hebel aan hawsha u dhiibano hainoo qeybiyo haddii sidaasi dhacdo lam yaftaqir u baahan maya kan wax qaybinaya ilaa daalika shuruuddaa lasoo sheegay toddobadaa shardoo lasoo sheegay keliya wuxuu u baahanaya inuu mukalaf yahay baaliq caaqila qofka hawsha loo dhibtay ee marka qaadigu magacaabayo mansabkan iyo xilkan qof u magacaabayo shuruudda waa inuu soo buuxsho la fiirinayo qofkan la qiimeynayo taasaa leeyahay toddobadii shardi waa laga hela hadday iyagu iyagoan qaadi u tegin dhexdooda qof iskala raali noqdaan shuruuddii loo fiirin maye waa inuu baaliq caaqila yahay bes lanna marakan wilaayo wuxuu ku qaybinaya wakiil weeye nimankaana u wakiisha hawshaan in wax u qaybiyo haday doonaan qof dumar ee dhihi karaan noo qaybi haday doonaan shuruuddaasoo dhan midaan laga helin bay dhihi karaan badankeeda inay dhahaan noo qaybi wain kaana fi lqismati qismada dhexdeeda haddou ahaatay wain kaana haddou ahaado fi lqismati qismada dhexdeeda taqwiimun wain kaana taqwiimun qiimeyn hadday ku jidho filqismati qeybta dhexdeeda waxbaa la qaybinaya lakin wuxu waa in la qiimeeyo intaanoo shay oo dhaxalaa la qaybinaya tusaale ashyaada qofkaas ka dhintay qiimuhu waa kala duduwan yihi ama dad shirga ahaba wax loo qaybinaya wixii bay kala baxaya gurigan shirgadaa lahayd waa intaasoo dabaq waa qaali halkaana hal boosaa ku yaalla halkaana hal qol baa ku yaalla halkaana hal gaari baa yaalla wixii qiimihii waa wax kala duwan wixii o dhan inta la qiimeeyo waxa la rabaa qofkaas intii uu ku lahaa awan meesha ku darsaday in la siiyo iyo wixii ugu darmaday haddii meesha qiimayn loo baahdo lam yuqtasar laguma gaabsado fiihi dhexdiisa calaa aqala wax ka yar min ithnayni laba qof laba qof ugu yaraan waa inay qiimayso laba qof baa la rabaa inay wixii qiimeeyaan ilaa wixii waxaa la rabaa in la sugo shayga qiimihiisa in waxaa la rabaa la qadaro marka la- markhaanti sida qiimaha laga markhaanti kacayo kale ka dhiganta shahaada bilqiima cad marka waa in tira la helo hal qof wixii iskama qiim- qiimayn karayo ilaa wixii dad bay ka dhexeeyaane ilaa qofkaan may intaa ku daray intaa ka jaray intaasi noqon ka dhaa laba qof waa in la helo ugu yaraan waidaa dacaa axadu shariikeyni labadii shariig oo shirgada ahaa midkood hadduu ugu yeero shariikahu kay wax wada lahaayeenoo shirgada lahaayeen ilaa qismati maa shay qaybintii laa darara fiihi wax dhiba dhexdiisa aysan ahayn labadii shirgada ahayd mid ka mid ah wuxuu yidhi niyahow aan alaabtaan ama shirgadaan waxaan aan qaybsanno shayga le- uu leeyahay aan qaybsanana waa shay oo laa darara fiihi wax dhib aan lahayn in la qaybiyo waa shay qaybsami kara waa shay in la qaybiya aan dhibi ka imaanayn guri weyn oo daara anigana waxa way qaybtaas anna qaybtaas aan u kala qaadano inoo qaybi waayo thiyaabin mutacadida dhar tiro badan baa meesha yaalla intaasoo bundadood iyo macawisood iyo adduun baa yaalla waa la qaybin karaa iyo wixii la mid ah sidaa hadduu ku- usoo jeediyo kan kale oy wax wada lahaayeen lazimal aakhara kan kale waxaa ku waajiba ijaabatuhu ajiibiddiis waa inuu yeelo wax la qaybinaya ma jidha ma dhihi karo wax la qaybinayo ma jidho waa inuusan dhihin waa inuu aqbalo ijaabatuhu ay muwaafaqatuhu cala alqismati qaybinta waa inuu ku waafaqo la isagu uu xaq waa lala leeyahy waxaa dhici karta labadan qof shirkad inay sii wada ahayn inay dhibaata ku sugan tahay markaa mid yihahdo shirkadaan iskaga baxa war wixii aan ka qaybsano in shirkadda waa ka baxaya waxba lama qaybinayo ma dhihi karo ama kama bixi kadhid waaye haddii laakiin meesha in wax la qaybsho dhibaata ku sugan tahay waa waxaan qaybsami karin suuli yara qol yar oo aan maaragtay laba u qaybsamayn hal shay oo aan wixii la kala ba- la qaybin karin ya ilaa ilaa hal la qaybiya mid ku dhegan yahay waaye war saddexdaa mitir baa wada leenahay ama labadaa mitir ama wax la mid a ilaa ilaa hal la qaybsho waayo mid in wixii loo cesho midna ka taga meeshii mooyaane waxaan qaybsami karin hadday yihiin ama inay isku jiraan bay nafci ku leeyihiin haa dee markaa meesheedii darar iyo dhib baa ku sugan ayib xadiidkuna waa isaga an laa darara walaa diraara nebigu yihi alayh salatu slam xadiidu ibnu maajah wa malik fi lmuwada waayah faslun haada faasilun waidaa kaana hadduu ahaado maca almuddaci qofka dacwoonaya wax sheeganaya maciisa bayinatun markhaanti dadka see loo kala saaraa laba qof baa is haysatay ka badan kan wax sheeganaya waxaan anaa le leh hashaan anigaa leh waxaan anigaa leh midka wax sheeganaya waayahay kaa maciis hadday bayina tahay samicahaa wuu maqlaa alxaakimu kan xaakimkaa waxakama waana u xukum waana xukumaa lahu kaa wax sheeganaya bihaa bayinada caddayn buu leeyimi caddayntaas ugu xukumaya inta maqlo oo dhagaysto buu caddaynta la yimid ugu xukumayaa waxaan ugu xukumay intaasoo markhaanti kacday inuu qofkaani waxaan leeyahay markhaantiguna waa kuwii la rabay inay yihiin oo fiicnaa shuruuddii laga helay qofun iska keen maaha wain lam takun haddaysan u ahan lahu kan mudacigaada wax sheeganaya bayinatun markhaanti markhaanti lama hayo waxa anaa lena waa leeyahy falqowlu qowl la aqbalayaaye qowlu lmuddacaa calayh tan hore deelkaa la hoos dhigaa muddaci kii wax sheeganaya wey tan dambana iska jir muddacaa caynkaa la kor dhigaa muddaci caynka hoos dhig tii hore tanna muddacaa caynka kor dhig muddacaa calayh qowl la aqbalaa waa qowlulmuddacaa calayh kan wax loo sheeganayo wix uu yidhaahdo kana wax waa u sheegtay markhaanti laima waa waay hadda warka la aqbalaya dhinaca kale oo mudacaa caleyga wax loo sheeganayo qowlkiisaa la yeelaya maxaase lagu yeelaya biyamiini iska yeel maaha biyamiini waa dhaartiisa bismi llah baa laleeyahay kitaabka haye waa la dhaarinaya waay dhaartaasaa warkiisa ku soconaysa ayb marka kaas hadowrku waaye markhaantigii kanaa leeyahay dhaaro xadiidka bukhaariga iyo muslimku wuxuu ahaa nebigu wuxuu yihi sala اllah alay slam laa yucda annaasu bidacwaahum dadka haddii la yska siinayo waxyaalahay sheeganayaan iyo sheega sheegooyinkooda la dacaa naasun dad baa iska sheegan lahaa dimaa'a rijaalin rag dhiigagood yaa iyo wa amwaalahum xoolahooda laakiin walaakina alyamiinu dhaartu cala lmuddaca caleyh bay ahaatay qofka waxa loo sheeganayo baa dhaarta lagu leeyahay haddaan dhaar iyo markhaanti iyo dadka la weydiinayn qof kasta wuxuu iska dhehi lahaa dadka qaarkiis waxaan anaa leh kan dhiig baan ku leeyahay qisaas baan ku leeyahay kan xoolahan anaa leh laakiin hadda waxaa yaalla caddayn laimo haddii kalena dhaar baa taal habaa lagu kala reebayaa xadiid muslim ashcaf binu qays laga wariyey qaal kaana beynii wa beyna rajulin aniga iyo nin haddaan ashcaf binu qays ahay ardun bilyamani dhul yaman ku yaalla baa aniga nin naga dhexeeyey fakhaasamtu ila nebiy nebigaan kula soo dooday sal ly slm inaan wadan leenahay mindhaawo u diiday wuxuu ma wada lihin deedna nebigaanu dacwadi keenna nebiguna wuxuu yidhi hallaka bayina markhaanti ma haysataa qultu faqultu laa mada qaala fa yamiinuhu haddaba dhaartiisaa shaqaynas wa fii riwaayatin shaahidaaka labadaada markhaanti soo og waaye ama shaahidaaka labadaada markhaanti baa mashruuca aw yamiinuhu ama isaga dhaartiisa labadaa midu bas fayaxlifu waa dhaaranahayaa mudacaa calayhi kii wax loo sheeganayay wuxuu yidhi haa sharaxaan sii raacay qowlulmudacaa calayhi biyamiinihi taasi wa taas fa in nakala hadduu ka joogsado nukuul maxaa la dhahaa nukuul nakala hadduu ka jikado ka istaago dib uga istaago canilyamiini dhaarti ninkaa markaa intu waaya adigaa waaa la yidhi lagu dhaarinaya dhaaro markaasu ka nukula nukul waa diiday wey waa diiday wey dee meesha la taagnaanmaya xugun baa la raba inuu soo baxee kana markhaanti waa kana dhaarti diid ruddat ruddat dhaarti waa la celinaya cala almuddaci kii wax sheeganayay kii markhaantiga waaya baa dhaarti lagu celinaya dhaarti adaa lagugu soo celiyay haddaad dhaaratid yaa adaa shayga yeelanaya fayaxlifu kii dhaartii lagu celiyaa dhaaranaya wayastaxiqu shaygana waa mudanaya dhaartaana waa dhaar dhaaraha kale ka awood badan alyamiinu lmarduuda baa la yihahdaa fiqiga baa dhaar la naqo la celiyey ninkii lahaa nin aan ahayn baa lagu ceshi mudacigii baa lagu celiyey waxay ka dhigan tahay xukmu liqraar war waa kan markuu dhaarta diiday horta waxay ka dhigan tahay mar hadduu dhaarta diiday wax waa qabaa dhaartii wuxuu uga baqay waxa weeyaan shaygii baa sidaasa marka dhaartii xaggay ku noqonaysa kaanamaa isagoo markhaanti caddeeyey la yimid oo kale kana ka dhiganta dhaartiisu waa awood badanta waay nakala bimacnaa imtanaca wey waa diiday waa ka mancuuma waidaa tadaacayaa tadaacayaa shay-an shay markay isla sheegtaan shay iskula dacwoodeen labadoodii marna awal muddaci iyo muddaca caleyh ba ahayd qof wax sheeganaya qof wax loo sheeganaya soo maahayn tadaacaya hadda waa maxay labadiiba shay bay isla sheeganayaan anaa leh anaa leh shaygaasoo fi yaddi axadima laakiin midkood gacanta ku jira shayga labadooda mid ka mid ahaya falqowlu qowlka soconaya muctabarkaada oo maqbuulka ah qowlu saaxibilyaddi gacanta kanu saaxiibkaa sheega gacanta ku haya qowlkiisa wey biyamiinihi dhaartiisa bayna macnaha ay qowlkiisa ku tahay labadooda shay bay isla sheeganaya laakiin shayga labadooda midkood baa haya haynta uu gacanta ku hayo awood bay siinaysaa shayga ninkan qofkan marka kan markhaanti ma hayo ma og tahay kan baa la dhaarinayaa shayga gacanta ku haya inaan leedahay isagaa la rajaxaya maadaama isagu gacanta ku hayo anaa leh daliil waxaa usii ah dee gacantiibu ku hayaa sheegi inaan leeyahay waka aan hayo xeradiisa ku jira tusaale yani isagaa waa la dhaarinaya dhaartiisaas markuu dhaartana waa loo xukumaya camalan bil asli asalki inaan qofka yaa baa baa lagu- baa lagu camalfalayaa weye wastisxaabi alxaal waaye xaalkana taa muuqdana waa laisla saaxiibinaya faina wujuudahu biyadihi shayga joogiddiisa gacanta uu ku hayo yurajixu wuxuu rajaxayaa annahu milkuhu inuu isagu leeyahay xayu laa bayinata tukhaalifu mar haddaan lahayn markhaanti khilaaftay oo dhahda ma u laha mar haddii la waaye lianna alasla asalku waxa weye anlaa yadkhula fii yadihi gacantiisa inaysan soo gelin ilaa shaygan inuusan soo gelin ilaa bisababin mashruucin sabab mashruuca mooyaane si kale inuusan gacantiisa kusoo gelin wain kaana fii aydiihimaa shayga laysku hayo hadduu labadoodaba gacantooda ku jiro labada shay isku sheeganayaan labaduba gacantiibay shayga ku hayaan labadooduba shay gacantii ku hayaan awal mid baa hayey haye mid gaar loo rajaxo male ma og tahay markhaantina maleh taxaalafaa labadu waa isla laba dhaaranayaan waa iska daba dhaaranayaan isla laba dhaaranayaan laba dhaaran taxaalafaa wa jucila shaygiina waxaa la yeelayaa beynahumaa dhexdooda hadday labadiiba gacanta ku hayaan iyo haddaan labadooda midna gacanta ku hayn iyo masaa-il baa ka timaada meeshaan maxaa la samaynayaa labadiiba gacanta ku hayaan labadiiba waa la dhaarinayaa shaygiina waa loo qaybinayaa oo maxay ku dhaaranayaan lakin dhaartaan ma taqaanaa taxaalafa ay xalafa kullu minhuma mid kasta wuxuu ku dhaaranayaa calaa nafyi an yakuuna milkan lilaakhari wallaahi inuusan hebel lahayn milki u ahayn shaygan kanna wallaahi inaan hebel uusan milki u ahayn mid kasta midka kale milkigiisu anfinaya labadiiba hadday arrintii diideen shaygiina gacanta saa ugu wada hayaan waa loo qaybinaya waay xadiidka abu daawuud iyo keyrkiis can abi muusa alashcari radia allahu canhu ana rajulayni iddacayaa laba nin baa sheegtay baciiran neefgeela aw daabatan ila nabiyi nebiga intii ka sala allahu calay wasalam leysat liwaaxidin minhumaa bayinatun mid labadooda ka mid oo markhaanti haysay ma jirin fajacalahu nabiyu sal ly slam beynahumaa nebiguna dhexdooda u yeela qaala alxaakimu hada xadiidun saxiixun waman xalafa qofkii dhaararta calaa ficli nafsi naftiisa ficilkeeda waxa inuu sameeyey buu raba inuu ku dhaarto xalafa qofkaas wuxuu ku dhaaranayaa calalbatti go-naan iyo walqadci go-naan waa isku mid batti bataatan batti iyo qadci waa isku mid qofka adiga haddaa dhaaranaysan naftaada ficilkeedaa ka dhaaranaysaa waaya naftaadu waxay fashaa ku dhaaranaysaa war go-an baa lagaa rabaa war go-an baa lagaa rabaa ilaa qofku naftiisu waxay samaysay waa ogi xaalkiisa waa la socdaa haa wallaahi waxaas waa sameeyey wallaahi waxaa waa gatay wallaahi waxaa waa iska gaday waa inuu war saa u cad baa la rabaa waa hadduu wixii ihbaat wax uu sameeyey buu ka hadlayaa sidaa u dhaaran lahayd baa lagu baranayaa waxana waa waxaa weeye wa- waa waa sameeyaan leedahay waxna ma samayn waa sameeya markay tahay war go-an baa laga rabaa waman xalafa qofkii hadduu xataa hadda ma samayn leeyahana waa sidoo kale inaana samayn waa bat iyo qadci diin waman xalafa qofkii dhaaranaya calaa ficli kayrihi qof kale ficilkii buu ka dhaaranaya calaa ficli kayrihi buu ku dul dhaaranayaa dheh cid kale waxay falkeed marka waa labo ciddaa kale waxaas inaan leedahay way samaysay iyo inaan leedahay ma samayn hay fain kaana ihbaatan hadduu yahay ficilkaa keyrku ihbaat wax ihbaat ah oo la sugayo xalafa waa dhaaran calalbati iyo walqaci waa tii hadeero kale naftaada ficilkeeda adoo ka dhaaranayo kale wey wallaahi hebel waxaas inuu sameeyey yaa waa ogaan ka dhaa waaba arkays waaba la joogto waaye inuu waxaa sameeyey inuu waxaa dilay markaanti wixii buu dhaaranaya mogta inuu waxaa sameeyey wain kaana nafyan anfin hadday tahay ma samayn buu rabaa inuu ku dhaarto xalafa waa dhaaranayaa markaan calaa nafyi lcilmi ogaalkiisa anfinteeda wallaahi inaanan ogeyn inuu hebel hebel dilay wallaahi inaanan ogeyn inuu hebel waxaa sameeyey wallaahi inaanan ogeyn hebel inuu waxaas yaa waka markan ma dhihi kadhid wallaahi inuusan samayn ma ogaan kadhid qofka inta aad uma daba taagnid ya inaanan ogeyn alaana fi lcilmi inaadan ogeyn inuu sameeyey cilmigaada anfinaysa waay waxaa inuusan samayn usan qaadan usan dhicin usan xadin usan kadaa oo nafyi ah cid kale ficilkeed ma sama ma samayn kadhid waay wuxuu leeyahy wallaahi laa aclamu wallaahi inaan anigu ogeyn ana fulaana facalaha kadaa hebel inuu waxaa sameeyey inaana ogeyn saasuu tan u isticmaalaya faslun haadaa fasilun weeye walaa tuqbalu shahaadatu markhaanti lama aqbalo ilaa minman qof mooyaane ijtamacad ay ku soo urudhay ijtamacad ay ku kulantay fiihi dhexdiisa khamsu khisaalin shan arrimood shan khasladood qofkii laga helo baa markhaanti la gashadaa kow alislaamu waalbuluuqu waalcaqlu waalxuriyatu waalcadaalatu waa soo madha shantaa qofkii laga helo baa markhaanti loo soo istaajin karaa waaye mar hadduusan muslim ahayn waaye ilaa ilahi wuxuu yihi waashiduu daway cadli minkum minkum idinka idinka mido muslimiina gaalku caadil maaha naga mid maaha gaalku naga mid maaha anaga cadlina maaha caadil maaha qaangaarnimo iyo xornimo iyo caqlina waa la rabaa qof waalan iyo ilmo yar iyo addoon markhaanti loo keeni mayo cadaalad waa laga maarmaan qofka markhaanti furaya ilaa qofka markhaantiga kacay waa in laga raali yaha qof aan caadi lahayn lagama raali lahaa walilcadaalati halkaa qodob baa lasoo qabanayaa oo shantii ka mid a cadaaladda waxaa u ahaaday khamsu sharaa'idda shan shardi iyadaa gaar u siileh an yakuuna waa inuu yahay waay qofkaasi mujtaniban mid ka dheeraaday ka dheeraaday lilkabaa'iri dembiyada waaweyn waa qof aan dembi weyn shaqo ku lahayn kaba dheeraaday والذiina yجtanibuuna كaba'ir الإثm والfawaaxiش غayra msiri waa inuu yahay mid daa'ima غayrkiis calى اlqaliili inta yar oo min asakaa'iri dembiyada yaryara dembiyada yaryarna qofka waa ka dhacaane waa inuusan daa'imin joogto u ahayn dembi weyn hadduu ka dhacay ama dembi yar joogto ay u tahay dembiyada sakiirooyinka ah markhaanti loo keeni maayo caadil maaha waaye marka taasna waa sidaas dembiga yaryar shay xaaraan u fiiriyey qof muslimu ka haajiray saddex beri wax ka badan qof muslima buusan la hadlayn wuxuu yidhi wallahi inaan kula hadlayn markhaanti loo keeni mayo dembi yar buu daa'imay saddex beri ka badan xaaraantu intaa fiirinaya joogto u ah waaye xantaa joogto u ah xumaha joogto u ah waaye saliima sariirati waa inuu yahay waaba ciriiri si loo helo qof caqiidadiisu wanaagsan tahay waaye oo waa maxay saliima sariira ay ilcaqiidati falaa tuqbalu lama yeelayo shahaadatu man qof markhaantigi yactaqidu aaminsan jawaasa sabi saxaabati saxaabada in la caayo radia allahu canhu sida shiicada iyo kuwo kaloo la mid ah balaaye ah saxaabada rasuulka wax ka sheega qofka aaminsan saxaabadii nebiga in la caayi karo ay bannaan tahay hadduu doono yuusan caayin inay bannaan tahay buu aaminsan yahi inay bannaan tahay xataa aaminsan yahi yaa kaas caqiidadiisa ma fiicna markhaanti laga dhigan mayo waay waxaa meelaha ka wada qaylinaya naxnu shiicatun ku wada haya oo maaragtay saxaabadii rasuulka iyo mucaawiye iyo rag kaloo asxaabaha aflgaadhada iyo afxumada ku samaynaya waxa weeyaan waxba ma fahansana wallahi aanush ma'muunan an yakuuna ma'muunan waa inuu yahay mid ma'muun ah aamin lagu aamin qabo cinda alqadabi carada agteeda qofku hadduu markuu caroodo usan iscelin karin dee qofkaas lama aamini karo muxaafidan waa inuu yahay mid xafido ilaaliya calaa muru'ati milihi isaga la midkiis kuwa ah muru'adooda dadka la midka ah muru'adu waa maxay sharaftooda waxa lagu yaqaan waa inuu ilaalinayo muru'ada waa inuu ilaalinayo waaye hadduu dembiyada waaweyn sameeyo sida khamru cabaah sida ribadu ku shaqaysaa sida gabdhaha mu'minaadkaada fiican buu zina iyo xumaan ku sheegaayo qadfaah waxaasoo dhan markhaanti loo soo qabsan maayo waayahay qofka hadduu markuu caroodo xadda tallaabayo caraa ila tagtay dhahayo oo baadil iyo xumaan ku dhacayo looma baahna laga dhigi maayo muru'ata milihi waa inuu ilaalinayo akhlaaqda dadka isaga la midkaa min abnaa'i casrihi casrigiisa dadka wiilasha casrigaasa dadka casrigaas ehelka jooga waa inuu mur'ada iyo sharafta dabaqada uu kaga jiro waa inuu ilaalinayo miman yuraacuuna aadaaba sharci wa manaahiji sharciga aadaabtiisa iyo manaahijta waa inuu ilaalinayo fi zamaani walmakaani zamanka waktiga la marayo iyo makaanka waktiba waa si makaanba magaalo iyo wadanba waa dhaqan adoo dadkii muslim hadda adduunka kala duwan dhaqanka waxyaalaha qaar caadooyinka waa inuu ilaalinayo wax sharafta leh curfigaa loola noqonaya taasna waa inuu saa ula yimaado faslun haadaa faasilun weeye walxuquuqu xuquuqdu darbaani waa laba qaybood duu darbayni wey xaq ullaahi tacaalaa ilaahay xaqiisa iyo wa xaqu laadamiyi aadami xaqiisa xaq ilaahay xaq aadami ma kala taqaan xaqullaahi wa xaqulaadamiyi weeye xuquuqdu waa labadaa bes ma kala taqaan laakiin kitaabka ina kala baraya fa amaa xuquuqulaadamiyiina aadamiga tan dambe waa lasoo hormarshay aadamiga xuquuqdiisu fa alaaata adrubin waa saddex nooc tana saddex bay u qaybsamaysaa darbun qeyb markhaanti baa laga hadlayaa la soco darbun qeyb laa yuqbalu fiihi lama aqbalo ilaa shaahidaani laba markhaanti oo dakaraani lab rag ah xuquuq waxaa jidha laba markhaanti wax ka yar lama aqbalo labaduna waa inay rag yihiin haddaadan kale aqoon waa laga ya kaale ii markhaanti fur hal qof baa igu filan inaa moodid ama meelaan dumar la aqbalayn dumar u yeedhin haddaa sharciga taqaani kitaabkani kuwa lamidkaa waa garanaysaa laba markhaantiyoo raga wa huwa shaygaas laba markhaantiyoo raga la aqbalayo maa weeye laa yuqsadu minhu aan looga qasdin almaalu xoolo waa waxaan xoolo looga qasdin looga jeedin wayadalicu calayhi rijaalu ragguna daalacdaan raggu ogaan karaan wax ragguna ogaan karo xoolana aan looga qasdin weeyaan laba nin baa la qabanaya waa maxay gabarh baa la meherinayaa haye laba nin baa ugu yar laba nin bay kus waaye laba man waxbaa la furayaa waxaa rabtaa ina furiinka qofku markhaanti u sameeyo laba nin dardaaran way laba nin iyo wixii la mid ah taas waa garat wadarbun qeybna yuqbalu fiihi waxaa la aqbalaa shaahidaani laba markhaanti oo raga ow amase rajulun hal nin iyo wamra'ataani laba dumara labadan dumarkaa nin bay u dhigmaan ow amase shaahidun hal ninoo markhaantiya iyo wayamiinulmuddaci kii wax sheeganaya dhaartiis hal markhaanti aan helay dhaartaada ku kab hal markhaanti la yimid ninkii wax sheeganayey qofkii wax sheeganayey dhaartiisou markaa ku kabayaa waaye wahuwa kana maa weeye kaana alqasdu qasdigu ahaaday minhu xaggiisa almaal wixii xoolo looga qasdayo wey xoolo wixii looga qasdo laba nin waa ku filanta nin iyo laba dumara markhaanti waa u noqon karaan hal ninoo markhaantiya iyo dhaartiisa intaasaa ku filan intii laga helo tusaale beec waaye beec baa laga markhaati kacaya waxa inaan kala gadanay gurigan iyo gaarigan iyo hawshaan laba nin baa markhaantiyaa ku filan nin iyo laba dumaraa ku filan nin iyo yemiintiisaa ku filan wixii baa laisku hayaa inay sidaa ahayd halkaan ninoo markhaantiya haya dhaarna uu ku daraya beecaa la mid a maxaa la mid ah ijaarada kirada wixii la kala kirays rahan wixii la mid a taasina wata marka xadiidkaas dambe aan uga jeednaayo qadaa nebigu sal l slm biyamiinin washaahidna hal dhaara iyo markhaa hal dha markhaantiya nebig waxbuu ku xukumo qadaa bilyamiini maca shaahidi fi lamwaali wixii xoolaha ah wadarbun qeybna yuqbalu fiihi waxaa dhexdiisa la aqbalayaa rajulaani laba nin xuquuq kaloo binu aadan baa jira laba nin waa la aqbali karaa ow rajulun wamra'ataani tii hore la socotaa nin iyo laba dumar waa la aqbalaya maxay kaga duwanta ow arbacu niswatan ama afar dumara afar dumara laba nin booskood bay joogaan wahuwa kaasna maa laa maa weeye laa yadalicu calayhi rijaalu raggu aysan daalacan qaaliban weeye inta badan oo min cuyuubi nisaa dumarka ceebahooda haddii ilmo nuujiyeen hadday ilmo umuleen waxaas inta badan dumarkiibaa umulisooyinkii iyo wixii ah waaye iyagaa marka afar dumara heblaaye in ilmaha dhashay ka markhaanti kacay inay nuujisay hooyo u tahay ka markhaanti kacay waaye waxa weeyaan haddii loo helo laba nin ama nin iyo laba dumarana waa la mid taasna saasaa lagu maamulaya sidaa markay noqoto marka oo middaasna sidaa laynoo ku caddeeyey saddexdii xuquuqdii binu aadamku waa laynoo sheegay waxaa noo haray xuquuqullah wa amaa xuquuqullaahi tacaalaa ilaahay xuquuqdiisa wixii ah falaa tuqbalu lama aqbalo fiiha dhexdeeda annisaau dumar dumar ma soo galaan xuquuqullah haddii markhaanti loo rabo dumar ma soo galaan waaye xuquuqdan sida dadaalka badan baa lagu dhegayaa maxaa ka mid ah wahiyatanna xuquuqda ilaahay iyaduna calaa alaaata adrubin saddex qaybood bay u qaybsamaysaa darbun qeyb iyadoo rag keliya la aqbalayo laa yuqbalu fiihi dhexdiisa lama aqbalo aqalu min arbacatin afar nin wax ka yar waa midda u daran wahuwa zinaa markhaanti u badan sharciga waa afartaa nin afar nin zina haddii la markhaanti kacayo xumaantaas inay dhacday waxa u yar oo markhaanti furi kara waa afar waaye waladiina yarmuuna yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhu afar nin haddii la waado laba ama saddex loolo iyaga rag laftooda la garaacayaa markhaanti buuxa maaha waxa ay sheegeen iyaga laftooda la garaacaya qofkaana dadkaana xumaan sameeyey bay dheheen markhaantigii mar hadduu buuxsan waayey qadaf weeye waxooda baa laleeyahay jeedal baa lagala daalaya bir siddeetan jeedal baa dabada loo qabanaya waaya sinadaasoo weliba ay dhahayaan indhahan ku hayno xumaanta ee waa isla joogeenaya xaggii mareen iyo keligood bay ahayeen iyo ma aha bay noqonaysaa markhaanti kacaas de sida loo adkeeyaba cid markhaanti kici kadha zino waa naadir ama maba jiraysaba waa ciriiri macnaha sida waxaa xun aanba loo helinba ciddii waxaa xun ku dhacdana inay nafteeda inta asturdho ilaahay u toobad keenta baa la jira waay wa darbun qeybna yuqbalu fiihi waxaa la aqbalaa inaani laba nin wahuwa kaasi maa siwa zina zinada wixii ka soo haray weeyo min alxuduudi xuduud ah waxaa la al wixii xada oo zina ka soo haray laba nin waa la aqbalayaa qadafka oo kale hebel hebel inuu qadfay oo xumaantaa ku yiri laba nin hebel inuu khamro cabay laba nin waaya iyo wixii la mid a qisaasti wa darbun qeybna yuqbalu fiihi waxaa la aqbalaa waaxidun hal qof hal nin weeye qof kale dhan maa waa nin wahuwa kaas hilaalu ramadaan bisha ramadaan dhalashadeeda wey hal nin haddaan helno bisha ramadaan dhah waa dhalato fiican wa caadila waa lagu soomeeya bilaha kale la mid maaha bixii ramadaanka markii loo nisbeeyey cibaadadaas hal nin baa la aqbali karaa si loogu dadaalo cibaadada waaye xilligii nabigana waa dhacday alayh salatu asalaam cabdullaahi bn cumar baa yidhi nabiga alna anaaba bisha arkay nebigu waa soomay dadkiina waa wuxuu yidhi sooma soonkaa loo dadaalaya cibaadada samaynteeda intii lagu gafi lahaa oo bishiio aan dhalan yaa aan iska soomi lahayn inta nin qabsanay taasaa waxay ka yadhahay xagga fa- mafsadada in laga tago waaye marka innagu cid baan haynaa ninkaan haynaa waa nin fiican waan ku soomaynaa isaga iyo runtiisa allahu aclam iidda haddii la gaaro laba nin ilaa ay dhahdo bishii iidda waa dhalatay hal nin ma lama aqbalayo walaa tuqbalu lama aqbalayo shahaadatu lacmaa mid indhoola markhaantigiis ilaa fii khamsati mawaadica shan meelood mooyaane qofku hadduu indhaha usan wax uga jeedin markhaanti ma galayo macnaha loo keeni mayo markhaanti shan arrimood bes baa laga yeelayaa almowtu dhimasho waaye markhaanti waxaan ka ahay buu yidhi hebel waaye dhimashadiis wanasabu nasab hebel waa ina hebel wax iska faafi kara weeye hebel hebel in ninkaa la yidhaahdo ninkan markhaanti waxaan ka ahay hebel hebel in la dhaho abtiriska walmilkulmulaqu milki la iska idlaaqay qof baa yidhi waxaan anaa leh weligiis ninkaan indhaha leh wuxuu maqli jiray gurigii hebel hadha wuxuu yidhi gurigan waa gurigii hebel buu ka markhaanti kacay waa la aqbalaya cid ku haysata ilaa ma jidhe waaya ilaa ina hebel hebel waa iska faafi kadhaa gurigan hebel inuu leeyahy waa iska faafi kadhaa hebel inuu dhintay qofka indhaha la dhagahu wax ka maqlaa wuu maqlaya hebel baa dhintay haye w markhaanti kacay hebel inuu dhintay ninkaan wuu dhintay aabihiis buu yidhi ilaa weligiis buu maqli jira lanna markhaanti in lagu keeno hebel waa hore dhintay hadda in la helo markhaantigiis waa arrin culus waaye inta badan dadkii joogay waa dhammaade waxaa kaloo la aqbalayaa watarjamatu tarjumaad waxaa weeye mutarjim afceliy waa nin in dhalo laakiin luqaduu yaqaanaa waxaa markhaanti kaaba leeyahay luqada anaa garanay hebel inuu waxaa leeyahay saasuu yiri isagaa markhaanti kaca ilaano ma naqaan isagaa og hebel saasuu yiri hebel saasuu yiri hebel waxaasaan leeyahay yiri hebel markhaanti isagii baa garanaya waaye dadkii dood doodayay iyo markhaantigii luqadooduba noo sheegaya de waxaan inuu indhaqabo indhaha ku hayo shardi looma aha in macnihi lafdiga in la garanayaa muhiim ah wamaa wamaa weeye kan kale shahida bihi ou ka uu xaadiro ka markhaanti aha qabla alcama indhala-aan intuusa indhabeelin wuxuu ogaa hadda intuu indhabeelay ka bacdi waa ka markhaanti furi karaa waaye buu markhaanti ka ahaa intuusa indhabeelin laanad wuxuu leeyahay waxaa markhaanti ka ahaa waagaas intaa indhaha qabay buu dhahayaa hebel hebel yaa kan ku markhaanti kacayo iyo kan lagu markhaanti kacayo kan loo markhaanti kacayo iyo kan dushiisa lagu markhaanti kacayo magacoodii abtiriskooda la garanaya sidii uu isagu ku haya hadda uma jeedo wuxuu kaloo ku markhaanti kacayaa wacalal madbuudi kan lagu dhegay la dabdiyey ninka indhaha lahaa qof baa u yimid dhegta wax ugu sheega wuxuu yidhi xaaskayga waa fur tusaale koow ama wuxuu yidhi hebel wuxuu igu leeyahay toban kun oo dollar dhegta ugu sheeg muxuu sameeyey markaa kii indhaha indhaha la-a uu ku dhegi qofkii dhegta wax ugu sheegay wuu nabi yidhi qofkan aan ku dhegana isagu uma jeedo waxaa markhaanti ka ahay inuu yidhi xaaskayga waa fura waxaa markhaanti ka ahay inuu qirtay hebel inuu dilay waxaa markhaanti ka ahay inuu qirtay in lacagtaa lagu leeyahay wuu ku dhegay markuu warka yidhi waaye saas buu waxaa la yidhaahdaa wacala almadbuudi waa kii ma- almadbuud waxaa la yidhaahdaa qofka uu kow dabdiyo ku dhegay weeye almamsuuk lagu dhegay weeye walaa tuqbalu lama yeelayo shahaadatu jaarin haddaan ra-da shadno mid u soo jiidaya linafsihi naftiisa nafca nafc mid naftiisa nafc u soo jiidaya markhaantigiis lama yeelo walaa daaficin mid ka difaacaya canhaa nafta dararan dhibaato mid nafta ka difaacayana markhaantigiisa lama qabto labadaa midna lama yeelo midka hore aan kuu miaaliyo miaalu اأwl ba yihi an yashhad alwaariثu qofkii wax dhexlaya baa wuxuu ka markhaanti kacay ana muwariثahu kii uu dhaxli lahaayo dhaxalsiiyihiisa ah maanta inuu dhintay qabla an yandamila اjurx dhaawicii aamuskoon baa wuxuu yihi qofkaan dhaxli lahaa dhinto qofkan waa la dhaawac dhaawiciiba u dhintay buu leeyahay kii dhaxalka qaadan lahaa waa hebel dhaawaco isagu ku dhacay dhaawaci waagi ku dhacay buu u dhintay nabarkiina ma biskoon jeedkiisu waa maxay inuu qofkan magtiisii oo dhan qaato naftiisoo nafc usoo jiidaya kaa la yeelamayo warkiisa ayb midda kale oo naftiisa oo dhibaatada ka difaacayana la yeeli mayo waa an tashhada alcaaqilatu qabiiladii baa waxay ka markhaanti furaysaa fii qatli lkhada'i dil gaf u dhacay bifisqi shuhuudi lqatli dilkaas dadkii ka markhaanti kacay inay faasiqiin ahaayeen qof baa la dilay kas looma dilin kama bay ahayd markhaanti baa caddeeyey qabiiladii waxay dhaheen markhaantigii bay dureen waxayna dhaheen markhaantigan waa faasiqiin dilkaanna kama yaa ma ahayn kama hadduu noqday qabiilada magta bixisa magtii rabaa inay iska difaacaan dhib bay naftooda kaka ka riixayeen waxay rabaan kas hadday doontaa noqoto kii geysa keliya in loo yeesho ama meel kale ay ka dhacdo iyagu rabaan inaysan iyagu qaadin bay rabaan magta waxay leeyihiin markhaanti baan kana faasiqiin inay ahayn nimankaa dilkaa ku sheegay inuu ahaa kama tuhmaa meesha ku jira nimankaa magtaa inaysan bixin bay iska difaacayaane markhaantigooda la aqbali mayo meeshu maxay noqotay qofkii naftiisa nafc usoo jiidaya warkiisa lama aqbalayo qofka naftiisa naf ee dhib ka difaacayana lama aqbalayo sidaasay noqonaysaa wallaahu subxaanahu watacaala aclam bisawaab